bismillaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanta faylaa ka dhawaada qodobada warkan ee idaacadda warsangaasheenka doorkaron oo siin hayta madaxweynaha soomaaliya weyba uu soo codseen darsiday bulshada soomaaliyeed madaxweynaha maamul goboleedka puntland iyo weyba uu soo eedayay beela caalamka guddiga xalinta khilaafaadka iyo weyba la kulmeen odayaalka gobolada waqooyi xildhibaana dacwadan gudbiyahayeen maxkamadda caalamiga ee heega doon ganacsi iyo weyba ka degday heebta boosaaso ee bari weerar khasaare jeysadina warar dheeraadayal singuqahayna oo kudhii galbeedka magaalada beledweyne qaraxyo khasaare jeysadeen weyba ku dhiyay mexico obamaiyo weyba uuse diidayn tishida lagu qaada atlantic iyo weliba dhugunsidayaal madaxweynaha soomaali oo dhambaal ku heli boqorka jordan
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
arbaawo dhugunsidayaal taarigdana weybaya ka eedanta labaati kowda bilo tumi lamaad diseembar sanadka lamada kuntumileta haana soo baxayana qodobadii warkan u koobanaayeen haddana ka dhawaada yowmdhi ofeysanga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxmuud iyo weybawsa dowlada waayo weybawsa sheegay intii dowlada soomaaliya iyo hindhow ku qarsan doonaa dadka iyo saameeyeen abaaro islamarkaana dowlada soomaaliya saas oo kale maamul goboleediyo fadi doonaan gargaar gargaar dadka dhibaataysan oo sida wiinkan saameeytay abaarta madaxweynaha dowlada soomaaliya xasan sheekh maxmuud iyo sheegay intii dhaqaale isku aruuri doonaan ganacsatada soomaaliyeed dowladda iyo maamul goboleedyada si wallanka qoboda abaaro ku jiran dalka soomaaliya dowladda soomaaliya sheegdentiye la kooyi doonta qorshe weyn oo wallanku qoboda u abaaro ugasa ganacsatada soomaaliyeed yaan ka baaqay madaxweynaha soomaaliya intiyo ku qeyb qaadan gurmadka lanfadyahayo dadka saameeytay abaaro ku jiran gobolada soomaaliya dhinac kalena hogaanka laanta ilaalinta canshuuro iyo dhaqaalo booliska iyo weybawsashaayay dakhliga ha ku haroodahay guda magaalada tambaydhabo berli lahadhaafe xuseen keero uu ku tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan hogaanka laanta ilaaliyowka canshuuro booliska iyo sheegay mar uuse shalay ku hadalaya xuska maalinta sanad guuradii toddobaatii saddexaad ee ha ku wareegatay markii la aasaasay ciidanka booliska soomaaliyeed ee weybowsa shalay waa oo shalay ku dhidi magaalada baydhabo oo caasimad kumeel garan ee dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya ee arrintaas ka sheegay taliya weybawsa halhal usanshal dhikay dakhligii ha ku harooday magaalada baydhabo intiuusa la egi ii qeybta weli hanharoonaba
sada nabadgelyada wadooyinka torobataariya c a d da hogaamo badana leey booliska an way ku hadaleeya hogaanka laanta ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha booliska okay way ku hadaleeya dakligii biliataa dhaafnay beedkun hagalay walaa maaliyad walaa dawladda hoose walaa wasaaradda gaadiidka cirkiga dhulka bishii haddaan soo dhaafnay novembar dakliga gaadiidka dhulka wasaaradda maaliyadda soo galay bishii haddaan soo dhaafnay shan boqol siddeetan iyo saddex milyan iyo afar boqoloo kun waa gaadiidka keligiisa waaya oo dhulka mara dakhliga dawladda hoose degmada baydhabo bishii haddaan soo dhaafnay shan boqol toban iyo lix milyan afar boqol iyo afartan kun waa waa gaadiidkay dakhliga dawladda hoose degmada baydhabo ee suuqa xoolaha boqol lixdan iyo kow milyan shan boqol labaatan iyo shan kun dakhliga tikidyada dadka duulaaya tikidyadooda lacagaa la saaray tikidyadaas lacagtooda waxa waaye sagaal kun sagaal boqol labaatan iyo shan dollar canshuuraha jaadka ee wasaaradda maaliyadda soddon iyo saddex kun sagaal boqol siddeetan iyo saddex dollar dakhliga landviga toban kun iyo saddex boqol waa bishii haddaan soo dhaafnay hay-adaha kala duwan dakhliyaday qaa madaxweynaha soomaali mudane xasan sheekh maxamuud yegeekwey baa uusa dhambaalka gudoomay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka jordan cabdalla kaas oo kuwadii boqorka dalka jordan boqor cabdalla boqorkaya weybowse dhambaalkan aan wakiiladay usoo deersiyow madaxweynaha soomaali ra-iisul wasaare ku-xigeenka ana wasiirka maalgashiga dalkaas doctor jawaal al anani iyo weybowsigeed ka kooyay magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda soomaali mudane xasan sheekh maxamuud iyo dhambaalkaas uusa ka gudoomiyay doctor jawaad al anani gureed weybaa uusa ku warbiyey sida boqortooyada jordan ee danayahayta hoojiyowka iskaaladowka soomaali yeelaleta saasoo kale buu usa ammaanay doorashooyinka soomaali ku dareeran oo uusa ka tilmaamay hab cusub oo lanku gudub kora nidaam dimuquraadiyadeed oo weyn weyba faahfaahin dheeraada lagu helahayo dagaala khasaaro jeysadii oona iska jara dhimasho dhaawac oo ku dhig galbeedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana dagaalkan oo ku dhig deegaanka calool caloolacad oo qiyaastay toban shan kilomitran jarta magaalada beledweyneha iyo weybaan dhexeeyay dagaalyaano ku tirsan shabaab iyo maleeshii isbaarooyin meelasanyaali dagaalkan yakooy kureed markii dagaalyahano shabaab iyo weerar ka qaadaan maleeshiyada isbaarada antaali sidii oo sheegahayaan waryaalka kasugu milasa anta la xaqiijiyay dagaalkan yowey baa ka dhamaday hal qof oo ku mid hayeen maleeshiyaadkii isbaarada meelas antaali meelasaasoo kalena uusa dhaawamay kokala dagaalyahanada shabaab iyo ka sugnaayeen meela oo dagaalka ku dhii kureed markiiyo rooreen maleeshiyadii isbaarada meela santaali weybana hadda degana meelo dagaalka ku dhii waa weyba hadda meelo goobtii dagaalka ku dhii yeetati degana waryaalka warsan beledweynaha ku warmow iyo weyba iyo sheegahayana intii miilasyo habeeta meel degan dhaawacgii u dhaladina lahdeersii isbitaalka beledweynaha xildhibaano ku tirsan baarlamaankii waqtishoo dhammaaday oo la hadalay warbaahinta iyagoo badoosheegana hanti dacwadii oon gudbiyahayeen maxkamadda caalamiga ee heeg taasoo ka eedan hanti gembarkii xildhibaanada manka hoose qaarsho la masuq maasuqiya xildhibaanadaas oo ay haan laku guulaysaday doorashooyinka kudheen caasimado maamul goboleedyada iyo sheegan hanti gembarkii laku qaadi saxaq dore e maxamuud maxamed maxamuud oo ku mid tahay xildhibaanadaasyo sheegay intii iyo qorsheeyahayaan intay dacwadan gudbi doonaan maxkamadda caalamiga ee daheeg maadaama kuraasoygii iyo lahaayeen hasheegahayaan intii oo ihaano swinland dhaciya wayba uusaasoo kale sheegay intii oo hayaan cadaymo muujiyo musuq maasuqada lanjeysadeen doorashadii manka hoose ee kudhiidi dalka iyo sheegahayaan intii hayteen toharaytay musuq maasuqa io walistabamareega madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo weyba wisa sheegay anti beele calamka iyo kugaabadi waa laku qobdowka dadka abaarta saameyti ee degan deegaanada puntland wayba uu sheegay inti muddo badan iyo wada hadaleen sidii iyo qaybin uu ku qaadan lahaayeen taageerada la sameeyahaya dadka saameeyey abaaro cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha maamul goboleedka puntland iyo sheegay inti lambaahanyo inti shacabka ka nool deegaanada puntland iyo isku taladahayaan ku shaqeeyabka sidii iyo gurmadbin in ku sameeyi lahaayeen walaalasho dhibaataysana wayba uusaasoo kale sheegeen tibeella caalamka iyo ka dhabaya hayta ballanqaadyada iyo insameyasa puntland i taageerada shacabka deegaanada puntland deegaano ku tirsan dowladda puntland iyo wayba ku jiro abaar saamey waa saameyn kuwa dhadee dadka ka nool deegaanada weybana jare dad badan oo xoolasho iyo abaartaban dhammadena na guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka iyo la kulmeen odayaalka dhaqanka ee akujeeda deegaanada maamulka somalilan ujeedadan yaa laka sheegay intiyaatan dila xaliyahaana ku mid e gambiro xildhibaanada gobolada waqooyi oo murun ku jiraan guddiga xalinta khilaafaadka iyo sheegan inti odayaalka maamulka somalilan iyo kuwada hadaleen muranka ku jara doorashada xildhibaanada kuqooyahayaan deegaanada maamulka somalilan ee laka qobaday magaalada muqdisho doorashada xildhibaanada manka hoose ee deegaanada maamulka somalilan iyo hadda weli weybaye etaato ku dareertay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya guddiga doorashooyinka iyo hore indiidaan xildhibaanaha ku jeeda deegaanada maamulka somalilan oo laka dooraday muqdisho saasoo kale walyaabo iyo ku awaadahayaan odayaalka kujeeda maamulka somalilan iyo weyba ku mid ah habka langmarahay doorashooyinka xildhibaanada manka kora ee deegaanada somalilan kukooya hayaanga wararka ku helahayna magaalada boosaaso ay bayo sheegaan antimilas yoo hadegan doono ganacsi oyo saaranayaan ganacsato soomaaliyeed doomagoonka degan xeebta magaalada boosaaso ee gobolka bari iyo laka magacaawid waybanaaye kukooyana dalka cubnaan iyo-na alaab ganacsiyo un wadeen ganacsatada soomaaliyeed sidaiyo warbaahintan sheegeen dadka ka nool boosaaso doonagoonyo ka degan qiyaastii meel tume afar kilomitir on jarta degdada magaalada boosaaso todoba qof yaa laa ku badbaadiy doonogogasa todobada qof ee laa ku badbaadiy baadayagay baa helay kalluumaysato ka sugnaayeen xeebta magaalada boosaaso oon hana ku mid e xaaladooshu eedan liidata weybanaa laka dabiibahaya amayo ka jaraan isbitaalka magaalada boosaaso ciidanka badiya saasoo kale baadi goobahayeen shan qof oo weli la kuwaaysiiyo badi gudaashe dadka laha badbaadiyo weyba ka jaraana dadan dhaladii dalka hindee aan ka dambeyntiina dhagun sugayaal madaweynada dalka maraykanka baraak obama ayaa mamnuuciinti shidaal lagu qaada bado dalkaas ee atlantic iyo artica tallaabadan oo qeyb ku ee ilaalinta bay-ada weyba ku midata hanka dambeeye ayuu meel maryo hayaan ku hor intuusa xafiiska ambinayna bilaha dareerta obaamiya go-aanka shaacay kureed markiisa la kulmi dhigshay kanada wayba tilmaamay intii halis aadinhayna oo ku dhalada korta saliidiya saamayaasa dhammaan nawaaxigaasa dalalka kanada ee maraykanka iyo siyaaxadidan inka wada shaqeeyi doonaan heliiska siduuse sheegay obama madaweynada maraykanka iyo adeegsadahay awooda heerka kun sagaal boqol qonto iyo sagaalkii ee mamnuucowka qofkan isbedeli doona ee donald trump waba usa ambahanya inti usa maxkamadaseeda si usa inbedela go-aanka obama warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal idaacadda warsamee magaalada baydhabantan inteegi dhugunsadayaal maxamed xuseen saliir diika iyo farsameeyey isbaatal mariya warkan xasan saare anashuur ismaaciil axmed anasina dareer siyaasinta warkanka lamid ereedanku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo